Conversation.
arrinta labaad ee uu meeriskaasi ina tusayaa waxay tahay in la tiriyey xilli ay daraawiisho xoog yeelatay oo ay sayidka garab taagnaayeen rag uu isku halayn karay oo ku dhaadan karay una suuragelin karay inuu xoolaha jigjiga daaqaya iyo dadka lehba u goodiyo isagoo nugaal fadhiya wuxuu u muuqdaa meeris uu tiriyey nin caraysan in badan la hoojiyey garabkiisa laga baxay hase ahaatee markaa isbiday awood uu ku aarsan karo dhegaystayaal walaalayaashaas aan ka shakiyey warintooda intaan ka gudbo aan idiin dugo suugaanlihii soomaaliyeed ee caanka ahaa allaha u naxariistay muuse galaal oo kii la weydiiyey maansida sayidka iyo tixdii ugu horreysay muuse galaal oo sayid maxamed iyo gabayadiisii ka faalloonaya wuxuu yidhi
sadankii daraawiishta laba iyo labaatan kaa sannadoodii daraawiishu dagaalamaysay waxa ay gabayadu aan ku noqdeen waxay ahayd wakhti dagaal jiraa oo dagaalkaasuna jahaad yahay wadaniyo ah oo jahaadkaa wadaniyada ana uu ka madax yahay nin xagga diintana shiikha xagga gabaygana aan nin la gudbeyni wakhtigaa sabankiisa aanu noolayn waxaa la yaab noqotay ina cabdilla xasan oo shiikh loo yaqaano nin wadaada loo yaqaan isaga iyo reeraha oodoo dhan inuu intuu jahaad bilaabay mar qura uu soo saaray balaaqa gabay iyo murtiya oo tafsiisha siduu u dhisan yahay ee saddex saddexda ah aana hortii cidina isku deg oo weliba ku aana inuu gabayga intuu ka yaqaan geeraarka ka yaqaan oo jiibtada ka yaqaan oo dhaantada ka yaqaan oo gabay carbeedka ka yaqaan oo cayda ka yaqaan oo ammaanta ka yaqaan oo dhirta iyo xidigaha iyo dabaylaha iyo badda iyo shareecada gabayga lagu tirsho intaas ay isugu wada mid yihiin taa waxa u raacay isaga oo gabayga uu maanta tiriyo ee yidhaahdo halkaasaan ku duulaya halkaasaan sidaa ka yeelaya barito sidii ka dhacdaa oo weerarkii iyo colkii uu yidhi waa ku dhufanaya ay ka dhacdaa berigii aanu taariikhda qoriinkeeda bilownay ayaan maalin waxaan weydiiyey nin odaya oo gaboobayo daraawiishtii ahaan jiray ayaan idhi ninka kan miyaa gabayga lagu soo tuuri jiray sidee buu u bilaabay tixdii ugu horraysayse ma ii sheegi karaysa cabbaar intuu aamusay maxamuudaalin baa la yidhaahdaa waa reer buro ayuu wuxuu igu yidhi waxaan odayaal ka maqli jiray berigii gabayga intaanu bilaabin ayuu maalin la yidhi gabayo markaasuu yidhi waxa aradka laga sheego dhagahow aqdaama ah isha waxaan ka qaadana aniga u ilaala ah arrin iyo wixii i egna uurkaydan ku haysta markaa ayaan anigu halkaa waxaan ka gartay inay wakhtigaasu ahayd wakhti aanu weli jahaadka bilaabin laakiin wuxuu damacsan yahay ee soo wada ay cad yihiin markaa sadankaa daraawiishta gabayga jooga wuxuu ahaa gabay gabaygii kale dunida sooday oo dhan qorax ku noqday oo gabayaadii kaloo dhammi shiiqay oo aamusay sadanka ayaynu marayno oo uu gabaygu diin iyo jahaad iyo uu gaaladana fare gaaladana gees ka yahay iyo wax alla wixii raacsan nacaayayo xojiinayo dadkii kalena waxa waa loo jo jawaabi jiro jawaabi waa loo soo diri jiray laakiin la dhowrsanayo
waxaa aradka laga sheego dhagahow aqdaama ah isha waxaan ka qaadana anigow ilaalo ah arrin iyo wixii ii egna uurkaygaan ku haystaa waa masafo sida ila tahay aan xujo lagu hagaago loo heli karin haddii la yidhaahdo maansadii ina cabdilla xasan tiriyey bay ugu horraysay rag looga qaateen ahayna waxay ka markhaati fureen hubaali waa halkeedee in fartiisii ku taal anigana hawraarsan iyo diiday midna igama dhowrtaan si kastaba ha ahaatee ilaa maanta nooma suura gasho inaan nidhaahno gabay hebel ama geeraarka magacaas le ayuu sayid maxamed corinta maansada ku bilaabay annaga oo hubna sidaa daraaddeed waxaan door bidayaa inaannu doodaan meesheeda ku dhaafno una gudubno kafaalaynta astaamaha suugaaneed ee uu sayid maxamed maanse ruugyadii la da-da ahaa kaga fooray sayid maxamed waxaa isugu darmaday awood siyaasadeed iyo aftahanimo ballaaran waxaa gabaygiisa loo xusuustaa ama loo jecel yahayse ma aha awooddaa siyaasadeed ee labaatanka sano gacanta ugu jirtay daraaddeed haddii aynu awooddaa siyaasadeed dhaafno oo gabaygiisa uun ku ekaano waxaa dhab ah sida maanta loo jecel yahay in loo jeclaan lahaa amaba ay maskaxda dadka ugu waari lahaayeen rag badan oo aftahan wada ah ayay isku kal noolaayeen hase ahaatee siduu sayidku ereyga habboon u heli jiray uma ay heli jirin aqoontii diineed ee uu ku xeel dheeraaday iyo daalacashada kutubta suugaanta ee carabta ayaa gabaygiisa u yeelay qiraweyne iyo qotodheeri waaritaan u soo jiidi kara una soo jiiday intaa ka sokow wuxuu ahaa nin aad u maskax furan oo nolosha degaanka soomaaliyeed u dhuundaloolay dabeecadda dadkiisana aad u yaqiinay taasina waxays u suuro gelisay ujeeddadii uu ka maansood is yidhaahdaba inuu ku sugo oo meesha ugu wacan uga soo haro hibo aftahanimo barashada suugaanta raggii ka horeeyey aqoonta diinta iyo kuxeeldheeridda ku-xeeldheerida dabeecadda soomaalida ayuu ku mutaystay inuu boqornimada maansada muddo dheer oo tagtay hantiyo muddo dheer oo soo socotana aan cidi kula loolami doonin gabayada iyo geeraarada faraha badan ee uu jihaadkii uu waday kaga hadli jiray maahae wuxuu ka gebi jiray ujeedooyinka kale ee ay soomaalidu jeclayd isagana ku jeclaatay gabay walba oo uu tiriyo waxaa ka dhadhama qayb ka mid ah dhaqanka soomaalida gaar ahaan tilmaanta geela iyo fardaha xifaalada tolalka tilmaanta daaqa iyo masalooyinka diiniga ah ee uu dadka caqiidada islaamka ku bari jiray inkastoo uu arrimahaas ka maansoon jiray haddana gabayadiisii badnaa intooda gacantayada soo gashay waxay u badan yihiin kuwo halgankii daraawiishta ku lug leh oo uu raggiisii ku guwaabinayay ama naftiisa ku daafacayay ama uu cadowgiisa dibadda iyo kii gudahaba ku dacaayadan jiray gabayada jaadkaasa oo la odhan karo waxaa lagu magacaabi karaa suugaan kacaameed ama suugaan halgan oo wax weyn daraawiish u tartay ahaydna wixii u suuro geliyey inay halis kasta wejiga saaraan oo ciidan ka hub badan weerar joogta ah ku hayaan iyagoo ku luuqaynaya maansooyinka aabbahood sayid maxamed ayaanu dhegaystayaal toddobaadyada soo socda hadba wixii aanu ka gaaro idinka soo tabin doonaa dhegaystayaal aniga oo weli idin dhex mashaaxsiinaya badda mahmaahda waxaanu soo gaarnay sidaan idinkula ballamay goortii aanu dhex geli lahayn mahmaahda qaarka abtiriskeeda la yaqaan ee qofka horraantii laga maqlay weli la xusuusan yahay barnaamijyadii hore sidaan ku faahfaahiyey mahmaah waliba qof bay ka timid oo bilowgii oraahdeeda iska lahaa hase ahaatee muddo kadib ayaa qofkii la iska iloobaa oo iyadii oo aan aabba lahayn la iska adeegsadaa taas macnaheeduse ma aha inaan la xusuusnayn qaar weli la adeegsado iyada oo curyaheedii la aqoonsan yahay ha la aqoonsanaadee haddana uma fududa oo cilmi baaraha way ku adag tahay inuu hawraarsan yidhaahdo kolka lagu yidhaahdo mahmaahda sidaasa waxaa yidhi hebel hebel had yeeshee cilmi baaraha waxaa hortaal su-aasha ah maxaa u daliila waxaa iyo waxaasi inay yihiin sida lagu sheegay maxaan rag allow ku rumaystaa hebel hebel inuu mahmaa hebla isagu lahaa ragga suugaanta qaarkooda baadhistu ay ka dhab tahay siday u og yihiin kolka gabay inta loo keena lagu yidhaahdo hebel hebel maansayahanka la odhan jiray ayaa tiriyey waxay u leeyihiin tabo ay runteeda kaga salgaaraan waxay dib u dhagaystaan maansadii ay maansayahankaas horay uga hayeen waxay kol labaad ku noqdaan erayadii oo adeegsigooda u badnaa musawiradii uu samayn jiray iyo guud ahaan dhismihii iyo xeeladihii farshaxanimo ee ay maansadiisu badiba ku tilmaamayd intaa kadib iyagoo ragga suugaantu weli hubinaya hebelkaasi inuu gabaygaa leeyahay iyo in kale waxay u leexdaan dersidda noloshii hebelkaas iyaga oo raba inay ogaadaan haddii ay jireen sababa ku qasbi karay arrinta gabaygaa lagaga hadlaayo inuu kaga hadlo isku soo wada duubo haddii aad ruux suugaaneed tahay dareenkaaguna uu soofaysan yahay waxaa hubaala inaysan fududayn gabayaa aad in doora maansadiisa ka hayso intaad qaldanto inaad rumaysato kuwo kale ousan lahayn asi loo nisbeeyey aan sii faahfaahiyo siina tusaaleeye waxaan u jeedaa inaan idhaahdo suugaanlaha dareenka fiicani kolka uu toban qura ka yaqaan maansadii badda ahayd ee sayd maxamed cabdullah xasan kadibna loo keeno tix kow iyo tobnaad waxaa hubaala inuu shakiyaayo haddii uu taa cusub ka waayo fartii sayidka iyo hanaankii dhismaha maanso ee lagu yaqiin haweenka beesha wada ahi waagii hore way isfar aqoon jireen oo raarkii heb la samayso way ka garan jireen kii aysan samayn raar baa la arki jiray si foolxun loo unkay geediga isu isu hayaa aanu adkayn amaba ay meeliba meesha kale ka dhumuc weyn tahay ama aanu mariinka lagu qurxiyo bilic samayn iskuna sargoonayn haweenay farshaxanimo lagu yaqiin ayaa la odhan jiray heble ayaa raarkan samaysay dumarkii hebladaa ay isfar yaqiineen ayaa diidi jiray oo odhan jiray ha ka yaabin raarka sidaa lagu ebiyey heble hebel unugiisa iyo dhammaystirkiisa midna ma laha tii diida baa lagu odhan jiray maxaad ku tiri markaas bay jawaabi jirtay farteedii baan ku ool askariga isna tababarka wacani uu kala yaqaan qaybaha qoryaha iyo hubka guud ahaan dhowr qori oo inta la furfuray qaybahoodii la isku dhex daadshay ayuu kala garan og yahay oo qayb walba qorigii laga soo saaray dib uga celin karaa sidoo kale farsamo yaqaanka baabuurtu waa makaanige degdeg buu u kala garan karaa una kala sooci karaa qaybaha gawaarida jabaanka talyaaniga ingiriiska iyo faransiiska taa haddii uu ku guulaysan waayana farsamo yaqaan wacan noqon maayo wuxuuna halis u yahay inaan baabuur dambe loo geysan waxaa intaasba la mid ah amaba ka hawl badan ururiyaha suugaanta aan qornayn oo looga baahan yahay hogsiino dheeraad ah dareen faneed niyadsame cilmiyeed iyo aqoon guud oo ay ugu weyn tahay aqoonta taariikhda iyo degaanka uu suugaan baaraha ka yahay waa inuu malayn karaa hebel hebel maansada ka imaan kartaa siday u ekaan karto iyo wararkii iyo suugaantii uu hebelkaa horay uga haystay ama uu uga maqlay haddaba aan hoos u soo daadege kabahaas maansabaarista loo adeegsan karo ma loo adeegsan karaa mahmaahda kolka ay dhacdo in hebel hebel loo nisbeeyo inkastoo lagu ducaysto ilaahow haa iyo maya mar ha naga wada yeersiin haddana waxaan qiyaasayaa su-aashaydaa jawaabteedu inay laba weji yeelan karto oo haa iyo maya ay mar qura xamili karayso wahaayo suugaan ururiyaha waxaa bal horta u furan inuu u dhabagalo ujeeddada mahmaahda iyo nooca degaanka ay aanada u tahay kolkaa kadib ayuu u leexan karaa inuu ogaado sheekada ka dambaysa iyo sababihii hebelka loo nisbaynayo ku jiiday inuu ku tiraabo ninka lagu sheegayaa haddii uu degaan beerood ku abtirsado mahmaahdana uu dhaqan raacata ka muuqdo sugaan ururyaha waxaa u bannaan inuu ku gacan sayro uuna u qaato curyaha mahmaahdaasi inuu dhul xoola lagaga nool yahay ku dhaqday dadka xeebaha ku nool oo kalluumaysatada ah amaba reer magaalka ahi mahmaahaha geela iyo dhaqankiisa ku saabsan uma ay badna inay ku tiraabaan malahayga marka qura ee ay soo qaadeenna waa markii ay ku mahmaaheen mahmaahda geyigan banaadir dadkiisa caanka ku ah ee ku tusinaysa geel iyo iyagu inta ay isu jiraan waa mahmaahda tidhaahda cimrigaa raagay geel dhalayana waa ku tusaa jawaabta su-aashaydii sidaan soo sheegay haddana waa mayo tabaha nisbada maansada aan qornayn lagaga salgaari karo nisbada mahmaahda lagagama salgaari karo waxaana jira sababa sidaa ku wacan tan ugu horaysaa waxay tahay ma jiraan mahmaaho qof keligii yeelan karo oo sida maansada u fara badnaan kara oo kuwo cusub oo aad heshay lagu dirsooci karo waxaan u jeedaa qofka badanaa waxaa loo xusuusnaadaa dhowr mahmaahood waxaan dhaafsiisnayn dhowrkaas oo dhaqanka degaanka mooyee aan lahayn astaamo ka dhexeeya oo hebelna loogu ogolaado hebelna loogu diido waa marka labaade kolal badan suugaan ururyaha waxaa la soo gudboonaada mahmaa hebel hebel loo sheegayo oo ka hadlaysa murti iyo xikmad guud dhaqan iyo degaanna aan tilmaamayn taasoo inuu rumaysto mooye aan wax kale u bannaanayn si kastaba ha ahaatee aan idiin soo bandhigo mahmaahda qaarka weli la xusuusan yahay qofkii ku tiraabay iyo haddii ay sheeka ka dambayso sheekadii ka dambaysay aniga oo ka afeefanaya inaanan boqolkiiba boqol hubin hebel hebel mahmaa hebla inuu aabbaheed yahay waxaa laga yaabaa markaad maqasho mahmaa hebla aniga oo hebel u nisbaynaya inaad bowdo oo aad igu diido adigoo eex iyo aqoondarro miduun igu toomaaya taasoo ay kuugu wacan tahay isla mahmaahdaas inaad u maqli jirtay hebelkii aan ku sheegay mooye hebel kale arrintaasu mahmaahda oo keliya kuma ekee dhinaca maansadana way ka dhacdaa sababtuna mid weeye oo waa qorila'aantii af soomaaligeenna aynu ka reer hebel waa xun yahay iyo kan reer hebel baa ka fiican marba haddaan dhaqan mid aan lagu heshiinayn asee nin walba uu qumanihiisu qoorta ugu jiro waxaad moodaa in la isla gaftay darsid iyo isbarbardhigid mooye inaan dhaqamada bulshooyinka seeraha xumaanta iyo s- iyo samaanta loo kala qaydin meerkeeda waxaan soo idhi dhaqanku waa muraayadda aan mirirka lahayn ee laga toydo hab hababka nolosha ee ummadaha soomaalidu ummadahaas aan sheegayo ayay ka mid tahay xilli kastoo ay ahaatabana dhaqankeedu wuxuu si weyn wax inooga sheegi karaa hababkii nolosheeda gaar ahaan habkii nolosha raacatada ee aynu u badnayn welina aynu u badannahay sugaanta soomaalida oo badanaa dhaqankaas soomaalida xambaarsan kolka aad dib ugu noqotid waxaa ku hor imaanaya kitaab baaxad leh oo kuu sheegaya anshaxyada qaarkii awowayaasheen la wacnaa iyo qaarkii la xumaa malaha suugaantu waa kitaabka aan qornayn asiga keligiis ah oo wax la- oo wax la isku halayn karo inooga sheegi kara taariikhda degaankeenna dhaqamadeenna iyo heerarkii ay horumarka fakarkeennu kolba kusoo hakadeen doodaas ayaan aad u rumaysnahay mar walbana waxaan qasab isaga dhigaa inay suugaantu ii noqoto kitaabka aan la tashiga ugu noqdo kolka aan doono inaan ogaado arrin hebla siday soomaalidu ka yeeli jirtay iyo anshax hebel indhahay ku eegi jirtay waxaan dhagaystayaal maanta ku tashanahay inaan isla eegno soomaalida raacatada ah iyo dhaqankeedii martidu siduu ahaa soomaalida raacatada ah markaan leeyahay waxaan ka saarayaa soomaalida beeratada ah kuwa xeebaha ku nool iyo kuwii magaalooyinka waayadii hore soo degmaystay raacatada oo aan ka soo jeedo waayana aan u dhabagalay oo keliya ayaan isku soo koobi doonaa maanta qoyska soomaaliyeed ee raacatada ahi wuxuu jecel yahay inuu dego berrin xoolihiisa daaq ugu filan biyo ceelna ay uga ogog leeyihiin wuxuu jecel yahay balli xareeddu waran tahay iyo ruuman qashku daboolay inuu ku agmayraco subaxdiina ciidan la'aan kaga haro kadimada geela fadhiyada looda waganada gammaanka iyo tirooyinka ariga ah ee uu leeyahay barwaaqo adduun maalintaa kama maqna qoyskaasina uma qabo xamdi eebba mooye inay wax kale u bannaan yihiin ha yeeshee barwaaqadaas waa la tilmaami karaaye kol walba lama helo haddii dadka qaar helana looma wada sinna roobku xilli buu ku yimaadaa wax yar kadibna ballidaa dawrta oo cagaarka geedaha ingega dayrta iyo biyaheeda guga iyo ubaxiisa waxaa xiga xagaaga iyo gabadanadiisa diraacda iyo aroorkeeda xilliga roobku hadduu xumaa qoyska raacatada ahi waa walwalaa aroorka dheer buu ka baqaa dayr iyo gu xoolaha gaarsii wax aan ahayn buusan ku fakerin duqa reerku habartuu haaraamaa habartuna carruurtay cadhadeeda kula dhacdaa wiilasha waaweynina kurayaday dhangadahooda ku boobaan waxay weliba sii daran tahay kolka ay ceelka iyo carshintu kala fogaadaan oo geelu waaba adkaystaaye ay lo-du saddex qab noqoto oo ay banaaxiga tahli weydo aryuhuna waxay guul oon iyo guul wabax ku jiraanba ay doon u bataan laba bilood ilaa saddex kolkii canaabtaa lagu jiro ayay cirka qaawan iyo indhuhu is-eedaan daruurtii soo korodhaba inay di'i doontaa laga fishaa markay caad isu rogtana hub iyo taa hoose ayay reebtaa xoolihii oo markaas soo xerooday badankood aan haruubka loola gelin daal iyo nacti xumo dhacsaan lala yahay ruunkii kan looga rug doorsan lahaa uu odaygu ku ta- ka talinaayo ururada iyo afagaaladana uu kor u dhowrayo ayaa bulaan iyo qufac beenay soo yeeraan bulaanka iyo qufacuba waa digniin waa rag doonaya inaysan reerka ogaan la-aan ardaaga ugu soo geline iyagoo laga sii warqabo loo tooghayo waa marti malaha sadcad bay ahaayeen oo dhulkay degganaayeen bay saantooda u jeedaa maya waa culimo aan reeraba lahayn iyo xer qur-aan aan waxbarasho mooyee tacab xoolaadba weli u soo jeesan maya waa rag xoolo baadi ah oo ay diraacdu kala fidisay ku raad jooga oo hoyasho mooyee aan socod kale oo habeennimo laga sugin qolay doonaanba ha ahaadeene ragga buraanka iyo qufaca aan jirin iska soo hormariyey waa marti halkan buu dhaqanka soomaalida ee martida ku saabsani ka muuqanayaa waa diraac waa nacfi yari waa ciidan xumo waa biyo la'aan laakiin waxaas oo idili duqa qoyska u weyn kama baajin karaan inuu martida gogol u helo oo cunno u helo oo intay cunayaan u warramo uguna dul sheekeeyo si ay martidu gogol u hesho xubnaha qoyska ciidda seexanaya si ay martidu caana u hesho xubnaha qoyska dib jiraya haddii ay dani timaado oo xoolaha waxdhi- wax dhiiqa iyo wax la looga laga waayo ama ay iskaba yaraadaan martiduna badan tahay duqa qoyska lagu soo hoyday waxaa u bannaan inuu darisyada u qayshado oo wuxuu hidin karo wax loogu soo kordhiyo ama martida qaar laga kaxeeyo ninka ama duqa qoyska ee aan tilmaamayo wuxuu u taagan yahay soomaalida raacatada ahayd ee uu xilku dhigi jiray waa nin og inuu berri ka maalin isna reer isna reer ku soo hoyan doono waa nin magac ilaashanaya oo aan doonayn in laysdhex xuliyo hebel laguma hoydo oo martidu ka seexda waa nin dhaqankiisa u hoggaansan oo aan rabin inuu bulshadiisa tuka baalcad ka ahaado isweydiisu- isweydiintuse waxay tahay xilli daraaceed oo kulul waxaan martida iyo qoyska isugu soo beegay guga iyo dayrta aarmay miyaan martidu socon waxtarna u baahnayn waa isweydiin meesha ku jirta waxbaan see uga jeedin wax badan adoo haysta inaad wax ka bixisaa muujin mayso deeqsinimo kugu tallaalan iyo inaad martida u xilqabto toban halaadi ninkii u dhashay waxba kuma aha marti u timid inuu laba isugu soo liso waxaase xildhibeennimo iyo martigelin doorihii ka muuqataa hasha keli ahayd ee u irmaanayd ninkii martidiisa ugu deeqay oo isagoo og inuu calool maran ku seexanayo haddana isugu muujiyey nin ay dhiiluhu u buuxaan waase sheekada kaftanka leh ee uu xadheedinayo dhaqanka soomaalida ee martida ku saabsani sidaas buu ahaa ama u dhowaa inkastoo ay jireen rag iyaguna martida ka seexan jiray oo socoto aan aqooni gaf ahaanba ha ugu soo hoyatee nin ogi uu sandoog iyo diraac toona aqaladooda kusoo hambaasi jirin raggaas iyaga ahi raacatadeenna kuma badnayn waxayna u dhaqmayeen si ka baxsan anshaxa wanaagsan siday bulshadeeda bulshadaasi inteeda kale u tiqin taasaana u keentay quursi iyo cay joogto ah oo xataa warasada ku abtirsata aan ka harin dhaqanka soomaalida ee raacatada ku saabsan kolkaynu suugaanteenna gaar ahaan maansada ka dhex goobno waxaan helaynaa gabayo aan tiro yarayn oo ammaanaya martigeliyaha wax u quura kubkubooraha sodcaalka ah caayayana muudalka bulshadeenna raacatada ahi ay isi jirtay waxay bulshadeennii hore tiqiin tilmaamo dhowr ah oo ninka ku sheegani ahaa nin horaad nolol dheer loo jeclaado geeridiisana laga naxo waxaa ka mid ahaa geesinimada xaaja aqoonta marti u roonaanshaha xaragada dulqaadka iyo aftahamada martida oo si fiican loo sooraa waa tilmaan uu gabayaagu dadka kale ku ammaani jiray isna isku ammaani jiray hadduu isku ogaa ama isku ogyahay waa tahay suugaanta martidu waa tan badane waxaan dhegaystogu tusaale kaaga dhigaa alla ilaahay aan ku bilaabo gabayaagii la odhan jiray cismaan sharmaarke oo ka midka ahaa raggii sadanada hubyood magaca ku lahaa malaha isaga iyo suldaan cali yuusuf baa khilaaf kala dhex galay markuu u qaatay in laga jid bixi waayeyna wuxuu tiriyey tix cabasho ah oo uu ku muujinayay tilmaamaha wan wanaagsan ee ay la ahayd inaan joogistiisa looga maarmi doonin tilmaamahaas iyaga ah waxaa ka mid ah deeqsinimada iyo martigelintii wacneed ee uu islahaa waa lagugu yaqaan tixda oo dhextaalkeedu yahay sow la tabi maayo wuxuu cismaan ku yidhi tixda gabay guraasow baryahan daayay tirinteedii xalaantow ka soo idhi hurdada goor dalool tegayee waxaan tabayey mooyee anoo taahayaan kacaya halkiiyo toban jidhkaygii waxaan tarayay laydiidii boqortiirshihii aan ahaa lay tixgelin waaye kol haddaan tawalo oo u kaco tu aan la gaaraynin shan hal oo aan laga toobanayn sow la tabi maayo shantaas hal aan idinka sheego tii marti u roonaanshaha ee ahayd erge toban habeen soo dhaxday oo timid halkan joogo tulda geela inaan looga waad igu taqaaniine waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaye gacantan tashiilada aqoon sow la tabi maayo agagaarka berbera ayaa waxaa isna beri ku geeriyooday nin la odhan jiray xirsi cilmi goole oo malaha ay bulshadiisu aada u jeclayd warkaas naxdinta lahaa dadkii maqlay waxaa ka mid ahaa gabayaagii la odhan jiray cali jaamac habiil kaasoo dhacdadaa ka tiriyey gabay baroor diiq ah oo ay murugo qoto dheeri ka muuqato ninkaa geeriyoodayna uu ku ammaanayo isagoo sheegaya tilmaamo lix ah oo uu lahaa dartoodna uusan ku iloobi karin tilmaamahaas oo ay martigelinta wacani ka mid ahayd wuxuu ku bilaabay galgaladkii xalay iyo faaraxow damaala'aantayda gubashaan ku jiibsaday hurdada goodka igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gawska uga daayey dar guryihii ka yimid baa warbaasiila soo galay ee gablamooyin waxay ii wadeen guul darriya hooga geeridii xisay sheegayeen gacal hawaayeene gabbal baa u dumay reerihii galiga boociyey le abidkii rag waa go'i jiree tanise waa gow ee lix hal oo u wada gaar ahaa gocanaya mooye lixdaas hal aan idinka sheego tii marti u roonaanshaha ee ahayd gab hadday martidu soo tiraa goodhu nala joogo godka lagu janneeyo hadduu goosan la carraabo garab saarag weeye hadduu gogasha soo daadsho gasiinkii lasoo dhigay haddaad gal iyo daad moodo bakayl bay iskamiimee hadduu gaarka ka qoslaayo godolkuu ku haasaawin jiray gocanayee mooye hooyoo ku dhimo martigelintiisu ma ahayne waxa uu bixinayo raalli buu xirsi ka ahaa waana ku raaxaysan jiray waxaadna ku garan jirtay qosolka iyo xasaawaha uu martida ku jilbeebin jiray intay xeeriyaha daribta ah iyo doobiyada caanaha ah shaaribada kula jiraan waa taa deeqda dhabta ahayd siday soomaalidii raacatada ahayd oo aqoonsanayd xaaji axmed fiqi oo ilka dahab ku magac dheera ahaana gabayaa aad dalka soomaaliyeed looga yiqiin gaar ahaan gobolka mudug ayaa beri taxwaanaha u jeediyey afadiisii dahaba xaashi arrimihii uu ku waaniyey waxaa ka mid ahaa inay martida u roonaato oo kolkuu joogo isagaaba joogee kolkuu maqan yahay aan reerkiisa martidu ku hungoobin qaaflaydiisii waxaa ka mid ahaa qaamowraan martida waa inaad qurux u soo dhaayo waa inaan qaraabo iyo xidid kaa qalgodahayne waa inaan culimmada qadsani qoyska soo marine qaaliga markaad aragto waa lala qashuucaayo qada loo karsho iyo neef la qalo waa qamacadaane ha la quursan qadaw caanaheed qabax yaraad hayso aniguba qorqoda maahiyoo kuuma qayb xumiye adna qiimiley iyo ahow qaafadii dumarka dhegaystayaal sida ay martigelinta wacni dhaqankeennii hore ugu ammaanayd si la-eg ayay muudalnimada iyo marti ka seexashaduna ugu dhaleecaysnayd beribaa waxaa isu gebi jiray gabaygiina meel xun ka gaaray labadii nin ee maansada caanka ku ahaa waa qowdhan ducaale iyo cabdigahayd warsame baanjiye gabayo aan waxba la isula halin oo istiracay gaaray ayay ahaayeen wax tixaha la isku warmeeyaba qowdhan baa u bayray wax ka sheega warsame waa cabdigahayd aabihiise isagoo ku cambaaraynaya inuu ahaa xaaja mayaqaan faqa ragga laga qarsado ama laga eriyo oo aan garta aqoon iyo muudalnimo xagga marti wax uquurka waxaa tixdii qowdhan ka mid ahaa shir duddo ah haddii laysu tago dagalka gaaroodi oo raydabkii loo dugsiiyey dahar la waageeray daaroon murantay baanaha markii laysku wada daaray halkii raage loo dooni jiray daabicii ficilka dalaab uu ahaayoo warsame loo dambaabiraye waa tii faqii laga diruu daababkii qoraye darka ceelluguuduu aryaha didiya mooyaane inteebuu dacwiga loo qabsaday deedifada reebay marti daashay oo goor makhriba dadabta loo heelay inuu meyd digaaga u qalow dirira mooyaane intuu gool dureemada ku koray daacad ugu loogi sugaanta dhaqanka martida ku saabsani intaan iyo wax u dhowtoona kuma dhammaan karto haddaan si anbaqaadi lahaa wakhti baan ii oggolayn intaan sheegay duruucda lagala bixi karaase waxay tahay qofka soomaaliga ah ee martida si wacan u maamulaa inuu qadarin iyo ammaan bulsho ka heli jiray waxa uu haysto kii kala xishaa inuu isna dhaleecaysnaa bar madow oo foolxunna uu anshaxaasi maqalihiisa ku ahaa talow dhaqankaas martii waanaanshuhu maanta xaggee buu marayaa raacatadeennii ma sidii bay ugu dhaqmaan mahmaadii ahayd dhawaaq meel dheer buu ku dhacaa dhagaxna meel dhow mase waa la reer magaaloobay oo qoys waliba xigtiisii buu dhacanta u soo rogtay anigoo aan su-aashaas maankaba ku hayn ayaan dhammaadkii toddobaatanadii socod cilmi baarisa ugu kacay gobolka hiiraan iyo mudug culimo talyaani ah oo aanu isku arrin ahayn ayaa ila socotay shiiraha beledweyne iyo matabaan u dhexeeya intaanaan gaarin ayaan ku soo baxnay geel daaqaya amintuna waa diraac aan sidaa u kululayn baabuurkii intaan joojinay ayaan u gacan haadiyey barbaarkii geela dhex joogay caana xoor leh oo aan dhamo goor iigu dambaysay ayaan garan waayey kolkaas baan ka codsaday inuu hal noo soo liso nimankii caddaanka ahaa isagoo ka yaaban ayuu xaggee geela u dhaqaaqay wax yar kadibba waa kan isagoo bida buuxa ii soo taagaya markaannu ka dharagnay ayaan lacag warqad ah intaan jeebka ka soo bixiyey barbaarkii hoo ku idhi igama uu yeelin maxaa dhacay markaan idhina wuxuu yidhi isagoo ilka caddaynaya geela dhexdiisa caanaha kuma gadanee magaalooyinkaannu u safrinaa kolka ay beeca naga yihiin wuu iska dhaqaaqay lacagtii baan jeebka ku ceshaday kolkaas buu culimmadii talyaaniga midkood igu yidhi inanku lacagta muxuu u diiday soo caananama uu siin waxaan ku idhi anaa kuu sheegi doonee ina saar baabuurka dhegaystayaal barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta oo maanta ku saabsanaa soomaalida iyo dhaqankeeda martidu intaa ayuu noogu idil yahay fanka iyo suugaanta dhegaystayaal waa ayaanba ayaane maantana maan idinku jalbeebiyo dhambaalkii saxarla caamir dhambaal weeye naxdimeed oo ay ii soo dawisay da'yarta soomaalida ee reer miyiga ah gabar ka mid ah gabar weeye ay gamuunnada dhibaatooyinku dhinac walba ka asiibeen asii aan aqoon cid gaar ah oo ay gamuunnadaas u aanayso dhambaal weeye khaas ah oo aniga oo qura loogu talagalay asi aan goostay inaan dhagaystay adigana kuu soo gudbiyo kolkay ila noqotay inuu ku hoseeyo dambaal weeye eed sheegad oo la doonayo inaadan dhagaysan oo keliyahe aad wax ka qabato waa cabasho u baahan hiilkaaga hiilkayga iyo guud ahaan hiilka bulshadeenna dambaal weeye ay saxarlisoo qalin daraalaysay ha yeeshee ay hablo badan oo la da'ahi la qabaan la murugoonayaan oo la cabanayaan inaan dhibaatada la qaybsanno oo la naxno oo qura miyay tolow saxadle doonaysaa maya maya waxay doonaysaa wadajir inaan wax kaga qabanno hagardaamada aan iyada oo keliya lasoo gudboonaane la soo gudboonaatay boqolaal habla ah oo ay isku gada yihiin xorriyaddii shakhsiga ahayd inta laga qaaday ayaa saxarle loogu adeegtay sidii qalab aan hadlin aan fakarin oo hadba docdii la doono gudaha aqalka laga soo jeediyo waxbayaanan gogoldhigga idinku dheerayne warqaddeedii iyo wixii ku qornaa maan idiin soo gudbiyo iyada iyo kuwa lamidka ah ee qalab ahaanta loogu adeegtay aad u hiiliseene erayadeedii naxdinta lahaa maan maqalkiinna ku soo rido waxay saxadle tidhi walaal ku salaami maayo salaan iyo hadal macaan niyad uma hayo laabtayda ayaa hugmaysa indhahayguna webiyaal biyo ah oo kulul ayay daadinayaan garbasaartii aan keligeed lahaana sidaan ilmada ugu tirayey ayay catir u ekaatay markaan halkaa marayo ayaan eegay dhammaadka warqadda iyo qofka ii soo qoray waa saxarla caamir warqaddii ayaan dib ugu noqday xorriyaddu sidaa tidhaahdaan waa wax qaali ah ma aqaan falsafadda mana aqaan siyaasadda laakiin waxaan dareemayaa inay lagama maarmaan tahay qofku inuu aayihiisa ka tashado berigii aan miyiga joogay ee aan tuulooyinka aryaha aroorka a keeni jiray waxaan raadiyaha ka maqli jiray ummad waliba xaqa ka talinta aayaheeda iyada ayaa iska leh lagamana qaadi karo hadda ayaan is ilaa